kulanti wacan dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij ay inii soo diyaariso dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dalad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa shukri bareere maxamuud oo barnaamijka idiin soo jeedi doonta qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo markii ugu horreysay yeelatay goobo waxbarasho oo bilaash ah kuwaas oo ay si gaar uga faa-iideystaan in ka badan saddex kun oo arday dadka ku xamaasha gaarigacanka ee magaalada muqdisho oo wajahaya shaqola-aan kadib markii ay bajaajta suuqa ka saartay waxaana isbeddelkan uu si weyn u saameeyey nolosha dadka muuqmaalka ah ee ku tiirsanaa gaadiidkaasa iyo dood ku saabsan sidee sare loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha ku nool gobolka shabeellada hoose iyadoo dhowaan ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed inay hoos u dhacday diiwaangelinta waxbarashada ee dhanka gabdhaha waa hagaag dhagaystayaal haddii aynu ku bilowno degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa markii ugu horreysay yeeratay goobo waxbarasho oo bilaash ah kuwaas oo si gaar ah ay uga faa-iideysteen in ka badan saddex kun oo arday oo u badan kuwa kasoo jeeda qoysaska danyarta ah warbixintan waxaa afgooye kasoo diray maxamed aadan xabeeb degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa markii ugu horreysay yeelatay goobo waxbarasho oo bilaasha kuwaas oo si gaar ay kaga faa-iideysteen in ka badan saddex kun oo ardaya ardaydan ayaa isugu jira carruur ay waalidiintoodu awoodi waayeen bixinta qarashaadka waxbarashada ee xarumaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa agoona oo aabayaashood ay dhinteen magaalada ayaa laga hirgeliyey ilaa iyo lix iskuul oo dowladda gocantu ay ku hayso xaawo ibraahim xuseen waa hooyo danyar ah oo uu seegeedu geeriyooday nolosheedna waxa ay ku maaraysaa wixii ay ka soo hesho qoysas ay dharka u dhaqdo shan ka mida ubadkeeda oo gaaray da-da waxbarashada ayay aad ula dhibaatoonaysay balse hadda dhammaan shanta carruur waxaay dhigtaan iskuulka qaran oo ay dhowaan furtay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed xaawo waxa ay sheegtay culays aad u badan inuu ka degay hase yeeshee ay weli la daaladhacayso maareynta nolol maalmeedka carruurteeda inta waxaa i dhigto shan cunug markor wax ma idhigina waa iska danyaraa ma awoodi inaan iskool lacag oon ka dhiibo ma awoodin laakiin hadda fursadaan helay shan cunug oo rajo iyo agoon isku dhex jiro inay lacag la-aan ay ku dhigtaan labana waxay dhigtaan subax saddexna gabley galabley waay hadda aad iyo aad waxaa u dareemaan meel fiican meel fiican ay marooyna qalbigayga nadiif waay sababta wax la-aanaa iska jirta magaalada lix doolar toddoba doolar sideed doolar ma awoodi qof maama ah qof maama ayaa ma awoodi toddoba doolar shan cunug min toddoba doolar ma awoodi inaan aan ka bixi karo laakiin hadda mahad ballaaranaa helnay shan cunug inay lacag la-aan igu dhigtaan shantooda waxay dhigta qaran laba subax leewa shan saddexna galab leewa waa jira kuwaas waa igelinaan siina haddii aragna inaan iskoolaadka oo lacag la-aanta inaa hareerna waa igelinaan siina maadaama aniga qof maamacay oo dhibaatadan soo arkay hadda lacag la-aan dagaa jiraan ogeyn inay lacag la-aan ay tahay ma ogaan waxay u malaynaan lacag laakiin kuwaas haddii arka waa igelinaan siinaa waa la xariirinaa
sidoo kale waxaa jira qoysas danyar ah kuwaasoo nafis dhaqaale dareemay kadib helitaanka waxbarashada lacag la-aanta ah haaruun yuusuf qaasim lix carruura uu dhalay ayaa dhammaantooda la geeyey iskuulka alyaasir oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee dowladdu gacanta ku hayso magaalada afgooye haaruun ayaa sheegay inuusan haysan shaqa uu dhaqaalo fiican ka soo galo sidaa darteedna uu doortay iskuulkan bilaashka ah waxa uu sidoo kale u mahad celiyey dowladda fursadda ay siisay carruurtiisa danyarta ah waxaa noo dhigta ilmo aa noo dhigta maadaama anigu waalidka aan ka mid ahay anigu waxaa ii dhigta lix anug oo wiilal iyo gabdha ka kooban markii hore waxaanay ii dhiga jireen iskoola lacaga xogay culaysyo ayaa iska jira waan iska tabar yarayn maanta wasaaradda ayaa waxay noo keentay waxbarasho lacag la-aana waxaan u mahad celinayaa waalideynta haddaan nahay waalideynta degmada afgooy dadka kale oo ilmahooda guryaha joogaan oon awoodin waxbarashada waxaan ubabaaqaa inay yimaadiin iskoolkan degmada afgooda ku yaala wasaaradu hadda ay soo kordhiyey oo waxbarashada lacag la-aanta ay ka dhigtay maadaama aadnan awoodin degmada afgooda dadka ku noolow waxbarasho lacaga waxaan idiin sheegaa in aan ku qabownay waxbarashadaas lacag la-aanta wasaaradu ay soo kordhiyey kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ee gobolka shabeellada hoose cabdiraxmaan sadiiq cumar ayaa sheegay in wasaaradda wakhti badan gelisay sidii caruurta qoysaska danta yar iyo dhammaan qof kasta oo reer koonfur galbeed u heli lahaa waxbarasho bilaasha maadaama ay ka mid tahay waxyaabaha xaq ay ugu leeyihiin dowladooda wuxuu intaa ku daray in wasaaradda dadaalkeeda ay sii wadi doonto ilaa laga gaaro inta dhammaan bulshada fursadaha waxbarasho si siman ay u helayaan saad la socotid wasaaradda waxbarashada waxay geysay gobolka shabeellada hoose macalimiin beerol ah macalimiintaasoo mataqaana ay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ay sinaysay mashaaraadkoodii iyo agabkoodii waxbarasho ee materiyaalka wasaaradda waxay ku haylan tahay sidii u badbaadin lahayd ubadka soomaaliyeed maanta waxbarasho la-aanta haysato inay siiso waxbarasho bilaash oo lacag la-aan ah wasaaradda waxay ku haylan tahay in ilmaha soomaaliyeed ama ubadka soomaaliyeed oo hadda soo koraya ama generationkan cusub inay helaan waxbarasho si ay dalkoodii iyo dadk ay u badbaadiyaan ee gobolka ay kasoo jeedaan marka anagu markaan nahay waaxda tayardhoorka ama waaxda dabagalka waxaan inta badan qiimeynaa mataqaanayo korka ardayda sanadba sanadka kasii dambeeya inay sii siyaadaan ay sii kordhayaan taas marka waxaa u sabab ah allah subxaanahu watacaala oo suurageliyey in mataqaanayo waxawaaye wasaaradda waxbarashadii ay fududayso mataqaanayo mushaaraadkii macalimiinta iyo ilaahay kuma darnaadee ardaydana ay helaan waxbarasho bilaash ah maxamed aadan xabeeb barnaamijka wadaagga sooma shabeellaha hoose afgoye dadka ku xamaasha gaari gacanka ee ku nool magaalada muqdisho ayaa wajahaya shaqo la-aan kadib markii ay bajaajtu suuqa ka saartay waxaana isbeddelkan uu si weyn u saameeyey nolosha dadka muruqmaalka ah ee ku tiirsanaa gaadiidkaas sida uu warbixintan muqdisho kaga soo jeedinayo cabdiraxmaan maxamed cali
qaar ka mid ah dadka ku xamaasha gaari gacanka ayaa sheegay inay soo wajahday suuq xumo tan iyo markii ay soo bateen bajaajleyda iyo tagsaliyaasha qiimaha jaban ku qaadaya waxyaabihii iyagu xamaali jireen dadkan ayaa tilmaamaya in mararka qaar maalintii oo dhan ay waayaan dad ay wax u xamaalaan maadaama macaamiishu ay door bidayaan bajaajta oo si fudud ugu gey karta alaabtooda gaari gacanka oo mar ahaa gaadiidka ugu badan ee dadku adeegsan jireen markay suuqyada ka adeeganayaan ayaa hadda u muuqda mid adeegsigiisa uu ku sii yaraanayo suuqyada muqdisho arrintan ayaa dhibaato weyn ku noqotay dadkii muruqmaalka ahaa ee muddada dheer ku shaqaysan jiray dad badan oo dakhligooda uu ku tiirsanaa gaari gacanka ayaa hadda bannaanyaal ah ama gabaabsi ay gashay shaqadoodu waxaana isbeddelka nololeed ee soo kordhay oo sababay inay waayaan fursado shaqo yuusuf cusmaan oo ku dhowaad labaatan sano ku shaqaynaya gaari gacanka ayaa wajahaya suuqxumo maadaama ay yaraadeen fursadihiisii shaqo wuxuu tilmaamay in caqabadaha ugu badan ee ay wajahaan xamaaleyda ay tahay bajaajta oo suuqi ka xirtay
saameen saameen uu yarday idan bajaajka waa maslafti dhibis ma wahaya saameen kale waa idan waa waxa urku urku loor kale qadariina bogtaa bajaajka loorka iyo macalgabadii isku qaad isku qaadana marka urku urku waxaan la hadlay ma war bajaaj bajaaj saarnay leeyim gabadii saarnay leeyim arman isku qaadana urku urku loor kale qadariina gabadhi waan soo soo daba soconays tilmaan tilmaan iyo gabadhi soo daba orday iyo waxyaalahaas ay ahayd ee hadda loorka iyo macalgabadii bajaajka isku qaadanayay inkastoo gaari gacanleydu ay ku qaadaan qarash ka yar kan bajaajleydu ay ku qaadaan haddana waxay la kulmayaan xagaldaacin ku aadan shaqadooda waxaana keliya ay fursad ka helaan meelaha aysan bajaajtu geli karin usaa badan ee unug meeshii waraa usoo gala waayo meelaha dhagaxaanta ay taal dhagaxaanta oo dawladda ay dhigtay mees gala waayo leeb unugka aan qaadnaabo maalin meeshiis bajaaj gala karo maba arkayne maba arkaynibe waxayna liraa waxaan u diidi la'nahay bajaajtaa noo taaganba aadan siciid aadan oo ka mid ahaa dadka muddada dheer ku soo shaqaynayay gaari gacanka ayaa sheegay in saamaynta bajaajtu ay ku qasabtay inuu joojiyo shaqadiisii hore inkastousan hadda ku shaqaynay gaari gacanka haddana wuxuu ka mid yahay muruqmaalka ka xamaasha suuqyada muqdisho isagoo jijibiya qoryaha la shito ee la keeno suuqa aadan oon ku booqanay mid ka mid a suuqyada muqdisho isagoo ku guda jiray howshiisa ayuu noo sheegay in shaqada uu hadda hayo dhibaato badan ay u keento waxaana dhaawacyo halisa ay ka soo gaaraan qaar ka mid a xubnihiisa wallaahi sacaawo dhib badanaa laga mara marmar geedka waa kugu soo noqoha ishuu kaaga dhacaa marmar daraad hadda waxaan gacantu iga dhacay ujeedda geed oo igu soo faniini waay intii laa dhankan dhan waa iga dhaawacay fartaas haa hadda geedaa iga gub fartaan hadda saan u qolloon gacantaan kala owlaya qolloconayde laakiin fartaan owl saan oo kale ay u toosnayde ayad waa fiirin intay ka dilacday ee geedaa ku dhacay meeshaana geed kaga dhacay intay ka dilacday kasokow dhibka ayaga gaara waxaa kaloo waxyeelo ay ka soo gaartaa dadka jidka maraya oo ay gaarsiiyaan daqarre aysan daaweynteeda awoodin
daraada ugu dambaysay yar aan nala shaqaynayo aan geed aan saan u jabinayo lugta ooga dhacay ee asagana waxaasi dhayniyoo laba ninoo shaqaale lehnahay haddee waxba kuuma haysta iska soc alxamdulilah dad la qabsaday waa arkay ha yar oo ma aragtay nala shaqayn jiray oo qoryo jijabinayo qof oo geed madaxa ugu dhuftay geedkii oo faniinay oo madaxa ugu dhacay qoftii daqaray noqotay intaasaa la talay markii dambe adii maalin oo dhan markii oo saas arrintii dhacday waxaa la yidhi bax iska bax odayaalaas ku imaanaya sidaa lagu fuddaamiyey howshaas inkastoo bajaajtu ay shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan oo waalidkood uga cabsadeen inay dalka ka tahriibaan haddana dhankeeda waxay suuqa ka xirtay kuwo kale oo nolol maalmeedkooda ka maaray jiray sidee sare loogu qaadi karaa waxbarashada gabdhaha ku nool gobolka shabeellada hoose iyadoo dhowaan ay sheegtay koonfur galbeed in diiwaangelinta ardayda ee dhanka dumarka ay si weyn hoos ugu dhacday doodan waxay noo daadihinaysa raxiimo yuusuf oo ku martiqaaday xasan ibraahim cabdi oo ka mid a dhallinyarada degmada walaweyn raaxo maxamed xasan oo ah gabar waxbaratay oo ku nool magaaladaas iyo xasan cali dalxa oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed soomaaliya waxaana ay ugu horeyn weydiisay caqabadaha dhanka dumarka ka haysta sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashadooda waxbarashada gabdhaha meba korlan ka qaada kore oo gabdho lakoroojo oo laku dhaafo adaadku ku saaran dhiniga qoyska iyo waalidiinta sababto inta badan walba gabdhaha maba adaadis iyo kulukulumayana gabdhaha markaasood adaadiska guriga ku saaran laku qaada markaas oo kale waxbarashada unfududaadaas waxbarashadana koralan gaaro waxaan siinayaa raaxo sidee kor loogu qaadi karaa isleedahay waxbarashada gabdhaha walaal waa dhowahay gabdhaha waxbarashadoodana kor waa loo qaadi karaa haddii xooga la saaro wasaaradda ay macnaha ay xooga saarto waalidiinta xooga ay saaraan xasan ibraahim cabdi adna sidee u aragtaa yacni qof maanta jikile u dambayso inay wax barato waalidiinta beesa ku qasariso taas dhibaato weyna u tahay waalidiinta walaal xasana waan kaa dhexgalo horta waxaa waaye annaga hooyo soomaaliyeed haddaan nahay waxbarashada gabdhaheena muhiimad bay noo tahay waxaa waaye naagta waxaa waaye haddii la guursado xitaa furiin meesha guur hadduu yimaado furiinna waa imaan karaa hooyo waxaa arkaysaa hadda ilmaheeda aan u shaqaysan karin aqoonna aan lehe waxba aan lehe lowlaaye aqoon lahaan lehed waxaa ogahay aniga ilmaheeda inay u shaqaysan laheyd ay maxaan ku dhaha dadna nin kalena u baahan laheyd ninkii soo furnay ina u baahan laheen marka kolley aniga hadalkaaga hadda ilamaba qunnaba maba kugu raacsanin warkaas raaxo in maxay yihiin caqabadaha ka hortaagan gabdhaha waxbarashada walaale anaga soomaali haddaan nahay waswaas baas baa nagu jiro gabdhihii ama amaa lagaa dhibaateeya ama meelaha lagaaga kufsadaa shaki aha horta dadkii ku jiro wadankiina waa iska xumaaday amnigii baa iska xumaaday waa ogtahay rasmiye walaalo caqabadaha ka hortaagan gabdhaha waxbarashada way badan yihiin laakiin waxaa ugu muhiimsan hadalka dhahaya oo kale gabadh maxay wax u baranaysa kulley jikaa u dambaysay waxyaabahaas ayaa caqabad ku ah gabdhaha inay wax bartaan
taasi baa maahan jikaa u dambayso laakiin waxaa loo baahan yahay haddii ay wax barato yacni ninaa qabaan u naqane ninaa jiko ugale yacni ninkaa saasoo shaqaynaya iyada tilaabo mageedagartid ilbaabka inay ka baxdo ma loo ogolo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxa ay sheegtay in uu hoos u dhac ku yimid waxbarashada gabdhaha maxaa lagu sababeyn karaa ma waalidiinta ayaan ogoleen in gabdhahooda wax ay bartaan misena duruufo dhaqaale ayaa jirto walaalo horta waxaa waaye nin walba meeshay uu jidka raadiyo jid u jiraan aniga sida ahaantayda horta maxaan ku idhaha waxbarasho waa taageersanahay dugsi hadday noqoto iskool hadday noqoto waa taageersanahay waayo waxaan ahaa aniga hooyo ayadoo laftirkeeda wax lasoo baroo lagu soo tacabiyo tiiro beele aniga hadda tayada haddaan ka hadlo wallaahi alxamdulilaah waa ilmahayga anaa u shaqaysto anaa u xamaasho hadduu nin iqabo iyo hadduu iqabinba ilmahayga aniga anaa u shaqaysto raggaan micnaha gabdhaha bahadilayo dhahayo waxbarashada ma wanaagsan jikaa ka dambaysana waxaan leeyahay niman yahow saas ma aha gabdhaha waxbarashadooda ha lagu dadaalo xooga ha la saaro naagaan wiilba lahayn haddana hashii gabar ay haysatay inay maxaan kura waxu u baran weysa hashii gabar magaceedoo saddexna xitaa ayna aqrin karin ma jirtaa wacyigelin aad ka samayseen waxbarashada gabdhaha wiil howsheeda ma aanan gelin ka dhalinyaro ahaan waxaa fiican inaa wiilasha la wacyigeliyaa fiican mahayna inaa gabdhaha la wacyigeliya ma fiican gabdhaha waxbarashada ku jira inta badan waxbarashada ma dhammaystaan maxaa sababa sideena loogu dhiirigelin karaa in waxbarashada ay dhammaystaan gabdhaha yacni arrintaas waxaa loo sababayn karaa iyadana oo inta badan guurka degdega ah guurkaa keenaayo dadka haddii micnaha qofka laftarkiisa wax guursanaya hadduuna wax soo baranin waxaa waaye qofkan waxbarashadiisa asaga laftarkiisa dhibaatayba ku tahayba sida walaalkay sheegay hadda uu leeyahay ma bannaano ma jirto ma la rabo marka waxaa waaye kolley nin wax soo barta horta nin wax barta ma diidaayo ugu horeyn macalin xasan kusoo dhawow barnaamijka wadaagga sooma in gobolka shabeellada hoose ee udhac aad loogu dareemayo isdiiwaangelinta xagga gabdhaha ma ka jirtaa degmada hoos udhacaasi oo dhanka gabdhaha ah midaasi haddii aan wax ka idhaahdo gabdhaha iskuulka dhigta kolleybo gabdho badan ayaa haddaba dhigta fasalada markaad fiiriso dhinaca wiilasha iyo dhinaca gabdhaha wax farqi oo saas weynoo u dhexeeya ma lahan badanaa gabdhaha waxaa la sheegaa ma dhammaystirtaan waxbarashadooda ayagoo yaryar ayaa la guursadaa taasina ma jirtaa waa su-aal muhiim ah waaye taas haddii aan wax ka idhaahdo horta gabdhaha annaga waxaan unahay macalimiin waxaa dhalay waalid howsha noocaas oo kale ee guurkaana anaga ool annaga ah oo na qusaysa maahan waayo ardaygaas anaga waxaa naloogu keenaa inaan waxbarno waalidaa noo keena haddii ay dhacdana micnaa gabadha ay iskuulka ka tagto ay wax guursatona anaga ma dhihi karna ilaa ilaa gabadhan waxbarashadeeda ha dhammaysato laakiin waa u sheegi karnaa oo waa dhihi karnaa haddii nala tashto oo la yiraahdo oo tashiga uu noqdo war gabadhan waa nalaga soo doontay sidee laga yeelaa arrinteeda haddii nala dhaho markaas arrin waa ka dhiiban karnaa sidee kor loogu qaadi karaa marka waxbarashada gabdhaha wallaahi arrinta gabdhaha waxbarashadooda sar u qaadistooda waxay ku xiran tahay in loo sameeyo waxyaabo dhiirigelin ah waa gabdhaha lagu dhiirigelinayo sida ay sameynayeen hay-adahan sida gareeda iyo meelahaas oo kale oo la baraya gabdhaha in ay micnaha cunto sameynta ama amba cilaansaarka iyo dharka oo buufiska oo la sameeyo iyo waxyaabo badan oo gabdhaha saacidaya oo hadhowdiina ay iyaga laftirkooda noloshooda ku maareyn karaan in iskuullada lagu soo kordhiyo sarana taas loogu qaadi kara aan isleeyahay aqoontooda intaas ayaan maantana kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee looga gudbi karaa caqabadaha hortaagan sare u qaadista waxbarashada haweenka soomaaliyeed nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya telefoonka idaacadan